Wasiirka Wasaaradda Haweenka Jubbaland Marwa Cadar Ismaaciil Juraati ayaa magaalada Kismaayo ka daahfurtay tababar ku saabsan axdiga xuquuqda dadka naafada ah. Daahfurka tababarka ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiiro, xildhibaano, dhalinyaro iyo ururada dadka naafada ah. Wasiirka Wasaaradda Haweenka Maamulka Jubbaland Marwa Cadar Ismaaciil Juraati oo daahfurtay tababarka ayaa ka warbixisay.
misbinaarkeena wuxuu ku saabsan yahay oon halkan ka daahfureyna qorshaha dadka baahiyaha gaarka a qabo sida ay uga qayb qaadan lahaayeen een, shaqooyinka kala duwan ee dowladda maanta halkan waxaa fadhiya waxaa weeye dhammaan wasaaradaha aan wada shaqaynta leenahay sida wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada wasaaradda amniga wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda eh, arrimaha gudaha iyo maxay ahayday een, eh, guddiyada kala duwan ee ka jira maxay ahayday ee jubbaland waxaa kaloo fadhiya booliiskii oon isagana si dhow u wada shaqayna iyo bulshada rayidka Een, barnaamijkan maanta aan wasaaraddu ay qabanaysa sidii loo dardargelin lahaa shaqooyinka dadka baahiyaha gaarka a qabo Een, waxaan rabnaa wasaarad walba oo ka mid ah wasaaradaha jubbaland in ay aragto maanta waxaa laisugu kinkeenay in wasaaraduhu ay u yeeraan dadka baahiyaha gaarka a qabo cid alle ciddii shaqo qaban karta oo dadkaas ah in wasaaradaha lagu meeleeyo qofka fiyow oo lugaha qaba keliya wasaaradaha inaysan shaqaalaynin oo dadka baahiyaha gaarka a qaba ay u yeeraan oo la shaqaalaysiiyo Een, waxbarashadoo kaleeta in la fiiriyo eh, dadka wax baran kara oo baahiyaha gaarka a qaba in fursadoodana la hormariyo oo aanan dib loo dhigin marka saa darteed in shirarka looga yeero in maxay ahayde xafiisyadooda la tago xafiis ay leeyihiin baahiyahooda la ogaado waxaa aada noola shaqaysa oo u mahad celinayaa waxaa weeye wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka Tababarkan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya sidii ay xuquuqdooda u heli lahaayeen dadka qaba baahiyaha gaarka ah kuwaas oo ku nool magaalada Kismaayo.